إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka iyo sabti ahaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waxaa weerar lagu qaaday guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya duqaymo iyo dagaalo culus ayaa lagu qaaday ciidamada shisheeye ee ku sugan qaybo ka mid a shabeellaha hoose xukun xaduusina ah ayaa ka dhacay magaalada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka sakada xoolaha ayaa laga qaybiyey deegaan hoostaga degmada kurtunwaarey ee shabeellaha hoose mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey dhulboob iyo xirxirida darayd ah uu ka geystay magaalada balcad ee shabeellaha dhexe sargaal ka tirsan dowladda kenya ayaa lagu dilay gudaha waddankaas
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo sabti ah taariikhdii hijireedu saakay waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka rabiicul awal sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada waxaa weerar lagu qaaday guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho warkaasi warar kale oo la xidhiira askari lagu dilay muqdisho iyo duqeymo iyo weeraro toos ah oo lagu qaaday shisheeyaha ku sugan qaybo kamid a shabeellaha hoose howlgalladaas oo idil waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro toosa iyo qaraxyo la beegsaday xeryo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka banaadir iyo sidoo kale gobolka shabeellada hoose haddii aynu ka horreyno magaalada muqdisho rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen xaafadda bangalo ee degmada dayneyle waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa magaciisa lagu sheegay ismaaciil isixaaq dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay laba qarax ku weeraray guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban deegaanka ceelasha biyaha kaas oo lagu magacaabo nuur ibraahim cusmaan faahfaahin dheer iyo weli kama aanaan helin khasaaraha kasoo gaaray qaraxyadan lagu weeraray gurigiisa isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka madaafiic ku garaacay xere ciidamada shisheeye ay kaga sugnaayeen degmada qoryooley tiro madaafiic ah ayay wararku sheegayaan inay gudaha u gashay xere ciidamada uganda ay kaga sugan yihiin duleedka degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo fariisin ku lahaa aagga neeshinka ee degmada jannaale waa mahadsantahay haashim xukun xaduusino ah ayaa ka dhacay magaalada jamaama ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed amiin ayaa faahfaahinaya xukunkan oo ahaa mid xaduusino ah ayaa waxaa lagu fuliyey laba ruux oo lagu eedeeyey inay ku dhaceen fal sino ah boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaaraha uu xukunka ka dhacayay halkaas oo maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee degmada jamaame ku fulisay xukunka ugu horeyn mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahinaya waxaa lagu eedeeyey labadaani ruux ujeedda xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda walaayada islaamiga ee degmada jamaame la hor keenay oo lagu soo eedeeyey masaafo aan waafaqsanayn sharciga islaamka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysanayaasha waxayna ku jawaabeen sida tan haa waa sax waxaan ku dhacalnay fal qaldan ama waa sinaysanay intaan masaafada ku soo jirnay waxaan rabnaa in sharciga nala waafajiyo intaas kadib maxkamaddu waxay weyddiisay inay guur soo mareen iyo in kalay waxayna ku jawaabeen guur ma soo marin xukunka maxkamadda maxkamaddu markay dhegansatay wixii ay ka qirteen oo ah inay sinaysteen labadood cid la qasbay aysan jirin maxkamaddu waxay u bandhigtay sharciga islaamka intaasi kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka waxa uuna soo daliishaday nusuus sharci ah maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu dhufto boqol karbaash oo ah xaddu sina iyo musaafirin sannad ah maadaama ayna soo marin labadooda wax guur ah xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraal maraajicda la cuskaday suuratu nuur aayadda labaad azaaniyatu wazaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir walyashhad cadaabahumaa daa'ifatun min almu'miniin ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة والنفي سنة رواه مسلم وبالله توفيق xukunka ayaa markaani la fuliyey iyadoona dadku ay ahaayeen kuwa takbiirsanaya kow laba saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal toban boqol allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamd wilaayaadkii islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukunno ku salaysan shareecada islaamka sakada xoolaha ayaa laga qeybiya deegaana hoostaga degmada kurtun waarey ee shabeellaha hoose mahad ayaa ka waramaya maktabka diiwaanka sakada ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa mar kale sako qaybin ka sameeyey deegaanka dhaayinaya oo hoostaga degmada kurtunwaarey ee shabeellaha hoose fagaare ku yaala deegaanka ayaa waxaa soo xaadiray dad fara badan oo iskugu jira fuqare iyo masaakiin kuwaasoo mid weliba oo ka mid ah sugaye inuu qeybtiisa ka qaato xoolaha kala duwan ee goobta la iskugu keenay si iyaga loogu qaybiyo qaybinta sakada ka hor waxaa goobta ka hadlay dad kala duwan oo iskugu jiray culimo mas-uuliyiin iyo suldaano ugu horreyn sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay goobta wuxuuna ka warramay cidda shaqada ku leh bixinta sakada iyo soo qaadideeda runtii zakadu waa rukni min arkaan islaam ka mid ah wey allah subxaana wa tacaala wuxuu noo caddeeyey cidda shaqada ku leh bixinta zakada ama qaadidda zakada la qaado iyo bixinteeda dadkii mudnaa la siiyo cidda ku shaqada leh ilaahay baa noo caddeeyey subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu asalaata waaatawu zakaata waamaruu bilmacruufi wanahw can ilmunkari walilaahi caaqibat lumuur allah aayaddan wuxuu noogu caddaynayaa subxaanahu wa tacaala ummad ilaahay hadduu makansiiyo arlada inay maamulaan oo kitaabka ilaahay ku tadbiiqiyaan sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ku hirgeliyaan sidoo kale suldaanka beesha jiido ee shabeellaha hoose suldaan sayid cali ayaa isaguna kelimad halkaas ka jeediye adduunyadan wax badan ayaa lasoo maray taariikh badan ayaa lasoo maray taarikhdan oo kale ah intaan walaayada ka hor ma jirin walaayadu markay timid oo xarakadu ilaahay soo waafajiyey ayaa barnaamijkan iyo nidaamkan ayaa ilaahay subxaana wa tacala xaggooda ay ka ahaaday runtii marka waxaa loo baahan yahay insha allahu tacaala dadkii xoolahan soo bixiyey oo zakada ka waajibiyey ilaahay ka soo qaaday inaan u ducayno in xoolahooda ilahay u barakeeyo ninka maskiinka wax qaadanayo oo xoolahan loogu talagalay asig waxa laga rabaa inuu duceeyo runtii guud ahaan xaraka somaal mujaahidiin waxaa soo qortay boor oo had gadaashean ku dhegan yahay waa ogtihiin waagii hore hay-adaha markay wax bixin jireen booray samaysan jireen inay boor soo qortaan dadka banaanka isugu keenaan ayaa waxaasay samayn jireen xaraka somaal mujaahidiin waxay soo samaystay boorkii muslimiinta loogu talagalay waxaa ku qoran waa ujeedaan waxaa ku qoran si guud ah diiwaanka zakada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa diiwaanka loogu talagalay in lagu bixiyo zakada hadalka marti sharafta kadib waxaa la gudagalay qaybinta sakada waxaana waraysi la yeelanay qaar ka mid ah dadkii la siiyey xoolaha sakada oo ka koobnaa geel lo iyo ari bismillaahi raxmaan raxiim anugu ah cabdiraxiim suufi abroone nasiibsay wilaayada islaamka ee sakaawaado marta ari e iyagoo maxaan ilanaynaa insha allah hay-adihii maxaa qayb ahaan kugu soo aado marka waxay ugu soo aadeen neef ariya waa gartay weligaa seke hore muu qaadatay mise waa markii kugu horreysay oo ay gacantaada soo gashay maasha allah weligeena maka sakaawad la bixiyo waana la siin jiray maxaa halkan lagu qaybinayaa waxaa lagu qaybinayaa walaayada islaamka xoolo sakaawaada maarata masaakiinta u qaybinaysaa waa gartay adiga marka maxaa qaybahan kugu soo aaday neef ari oo ircad
farxaddaada ka hor malmaanta maadaama neef ari aa heshay aad baan u faraxsanahay muslimiinta kor allah ka dhigo maanta ariyaa leysir alxamdu alshukr ilaahan ku mahadana ku shukrinaa culammada waana siisay ari sidoo kale qaar iyaga ka mid ah ayaa inoo sheegay siday ugu faraxsan yihiin inay helaan xoolo nool kusoo dhow idaacadda islaamiga ah alfurqaan adigoo ku bilaabaya magacaaga waa ku dhowahay maxamed aadan gaab aa laydhahaa walaayadda islaamka i siisay saka i siisay oo lo ah khayr allaha siiyo guul allaha siiyo waa mahadsan yihiin qalbigayga waa faraxsan yahay kusoo dhow idaacadda islaamiga ah alfurqaan adigoo ku bilaabaya magacaaga bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaayada islaamku waa ku mahadsan tahay boqolkiiba boqol waa ku mahadsan tahay cadowga horta allah ka qabto maanta waxaa nala siiyey neef lo ah nala siiyey maanta ka horna ma aana helin magacay yar cabuuma deegaankan kurtuwari maasha allah
maanta maxaa hesha maanta waxaan halay neef qeyr oo neef gela
xoolaha sakada ee lagu qiibiye degmada kurtunwaari ee shabeellaha hoose waxay kala ahaayeen kow geela oo ahaa afartan iyo siddeed neef lo-da oo ahayd soddon neef iyo ariga oo caddadiisu gaaraysay laba boqol konton iyo shan neef guud ahaan tirada xoolaha la qeybiye waa saddex boqol soddon iyo saddex neef waxaana lagu wareejiyey boqol labaatan iyo sagaal qoys mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyay dhulboob iyo xirxirida darayda ah uu ka geystay magaalada balcadda ee shabeellaha dhexe maxamed ciise ayaa ka warmaya gudoomiyaha degmada balcad uga magacaaban dowladda federaalk ayaa dhac u geystay dad rayid ah waxay sheegeen in gurigooda si qasab ah loogu qaadanayo islamarkaana aabahooda la xiray waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrintaasi halkan dadka isugu yimiday waxay isugu yimaadeen cabdulqaadir maxamed muudey qaraabadiisii taas ay ka tabanayaan afduub loo geystay labaiy tobankii bisha oktoobar maalintii arbacadii afduubka waxaa laga afduubay hotel golden waxaan u geystay guddoomiyaha degmada balcad qaasil markii aan u tagnay oon weydiinana xataa waxaa naloo diiday kaniinigii la sii lahayo oo ilana xanuusan ahaye qaasim furdug waxaa meeshan masaj uga dirayaa nin yahow hoosha aa ku jirtid ka bax waxaa tahay guddoomiye degmo dacwadan ma qusayso gobolkaaga dacmadan ma qusayso degmada aa ka shaqaysid dad walaalo ah dhexdooda in aa ku sirmatid oo isku baabi'isid oo shaatiga aa wadatidna rabtid inaa midna ku baadid midna aa rabtid inaa ugu hiilisidna ma soconayso aabbahay waxaan rabaa si xorriyadiisa si deg dega in loogu soo celiyo sidoo kale waxay yidhaahdeen dhulkaas marka arrintiisa iyo qaasin durguf iyo maxuu qaasin furdug iyo meeshaan marka halbaaga idiin noqone tusaale idiin noqone dulman oo xataa ilmihiisa hadda meelay galaan ay la-yihiin qaarkood in la qaqabtaba ay halis u yihiin ma ahan markii ugu horreysay xubno ka tirsan dowladda federaalka uu dhac iyo boob u geysto dadka masaakiinta ah warkaan dhegaystayaal saaki waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan sarkaal ka tirsan dowladda kenya ayaa waxaa lagu dilay gudaha waddankaas wararka ka imaanaya ismaamulka kisumu oo ka mid ah ismaamul goboleedyada ka jira gudaha waddanka kenya ayaa waxay sheegayaan in subaxnimadii hore maalintii shalay deegaan ka tirsan ismaamulkaas lagu khaarijiyey sarkaal ka tirsan dowladda kenya waxaa la sheegay in sarkaalkan uu ka mid ahaa ilaalada haweeney hogaamiye ka ah hisbahaysi ka jira gudaha waddanka kenya weerarka lagu dilay sarkaalka waxaa geystay dablay hubaysanna waan heebtooda la aqoonsan iyagoona goobtii ka baxsaday ismaamulka kisumu gaar ahaan gobolka nayanza karanji wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badanna oo ay ka dhacaan falalka amniga lidka ku ah warkii subaxnimo dhegaystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa